halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayow ebnagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeennii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer tesalonika warqaddan reer tesalonika waxaannu ku baranaynaa arrimaha la xidhiidha towbadkeen buuxa oo ilaah loogu imaanayo markay joogto farriimaha wacdiska injiilka sida looga soo jawaabayo waxaa looga hadlayaa oo kale shuqullada rumaysadka hadallada ilaah howsha jaceylka ah ee u adeegidda ilaah iyo dulqaadashada rajada lagu dhowrayo ballamada ilaah
abow hana dayrin dadkaaganehe qofkii dulmi doono dabnaara galye abow hana dayrin dadkaaganehe
masiixa qubtiida jinnaa la darse abow hana dayrin dadkaaganehe
markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay faallo dheer oo aynu ka bixinnay quduuska dhigidda sida ku qoran aayaddii saddexaad markaasoo rasuul bawlos uu ku lahaa reer tesalonika maxaa yeelay doonista ilaah waxa weeyaan inaad quduus ahaataan oo aad sine ka fogaataan markaa quduuska dhigidda aynu xalay idinkala soo hadalnay ee qusaysay weelasha macbudka ee aan ka wanaagsanayn weelasha kale balse ilaah loo soocay ayaa waxaa dadkuna uu leeyahay kuwo quduus ah iyo kuwo aan quduus ahayn ama ilaah aan soo dooranin inkastoo aynu la mid nahay kuwa aan weli rumaysan oo aynaan waxba sidaas ah dheereen markii dusha laynaga wada eego haddana kuweenna ilaah doortay ilaah baannu quduus u nahay qofka caynkaas ah markii masiixu u yimaado badbaadidiisu waa yaqiin waa la soo madax furtay oo wuxuu leeyahay masiixa bawlos wuxuu leeyahay maxaa yeelay doonista ilaah waxa weeyaan inaad quduus ahaataan markaana dhegayste waxaa lagu soocay ujeeddo quduus ah iyo isticmaalka ilaah dhallaan waliba ma ahan oo keliya wacdiyaasha howlwadeennada ama masiixiyiinta ilaah adeegyada kala duwan u wada laakiin waa rumaysto kasta waxa ilaah goonni loogu socay oo quduus looga dhigay rasuul bawlos wuxuu kaloo leeyahay oo aad sine ka fogaataan haddaba yaanay kula noqon inuu la hadlayo oo keliya reer tesalonika kuwaasoo u baahnaa inay canaantan ka helaan rasuul bawlos yaanay kula noqon inay iyaga un ahaayeen dembifalayaal oo adiguna aad tahay quduus oo aad ka nasahan tahay dembiga jidhka yaanay kula noqon haddaba dhegaysta in wakhtigii reer rooma oo dadku ay caabudayeen asnaamta in dembiga sinadu uu xoog badnaa iminka waxaannu ognahay in dembigaasi uu ku badan yahay dadka wakhtigeenna waxaana iminka batay dembiyada sida sinada faalka shaydaan caabudka iyo dhaqandiimeedyo lug ku leh baadinimada dunida ka jirta maanta iyo sinada oo ku sii fidaysa da'yartii dalkeenna waxaad arkaysaa iyagoo ka eegaya aflaamta iyo internetka filimo wasaq ah oo aan u wanaagsanayn damiirkooda haddaba dhegaystayaal bawlos wuxuu la hadlayaa innaga qudheenna oo wuxuu inagu leeyahay oo aad ka joogtaan sinada sinadu waxay dhibaato ku haysaa qof waliba haba ku jireen kuwa masiixa u adeega ah marka waxaa loo baahan yahay in laysku dayo in sinada looga dheeraado oo looga fogaado wax kasta ee inoo keenaya inaan dhankeeda soo eegno ama ku dayanno dadka aan ilaah ka cabsanaynin oo had iyo goorba jecel inay jiirka qanciyaan masiixiyiinta waxaa waajib ku ah inay ka haraan wax waliba ee u keeni kara dembiga sinada xitaa haddii ay tahay wax ay lacag ka helayaan ciise masiix wuxuu yidhi waxaa u wanaagsan qofka inuu isha iska bixiyo intii isha ay u keeni lahayd jahannamada dabka ah marka ujeeddada bawlos waxa weeye in qofku aanay xukumin damiir xumi laakiin ay xukunto damiir hagaagsan iyo feejignaan dheeraad ah ee uu isku qiyaasayo waxa ka soo gelaya sinada iyo cawaaqibka ay keenayso haddii ilaaha nool lagu xadgudbo waxaa jiraya dhibaatooyin waaweyn oo saamayn weyn ku lahaanaya aayatinka qofka caadiga ah waxaana ugu horreeya dembiga dadku waxay ka helaan cudurro kala duwan sinada oo xitaa haddii aad cudur ka baxsato waxaanad ka baxsanaynin saboolnimo haddii aad saboolnimo ka baxsato waxaanad ka baxsanaynin daanooyin kale oo wiiqaya noloshaada marka isku miisaan faa'iidadaada iyo khasaarahaaga marka ay joogto sinada waxaana doorataa waxa kuu wanaagsan waxa kuu wanaagsan sida rasuul bawlosba uu leeyahay haatan inaad ka joogto macaasida haddii aad tahay mid masiixi ah iyo haddii kaleba haddaba miyaa qofka masiixiga ahi uu ku dadaalayaa sidii uu quduusku noqon lahaa jawaabta waxaannu ka eegaynaa qidcadan soo socota ee rasuul bawlos uu ku qoray cutubka afaraad aayadaha afar ilaa shan ee islabaalka saddex boqol iyo lixdan ee axdiga cusub waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan in midkiin kastaaba garto siduu weelkiisa ugu hayn lahaa quduusnaan iyo maamuus mana aha inuu hamada damaca xaaraanta ah ku socdo sida dadka aan ilaah aqoonin haddaba warqaddan reer tesalonika markii la qorayey dadku waxay ahaayeen cawaan oo waxay isku xidri jireen diinta iyo macaasida macaasidu waxay ahayd qayb ka mid ah diimihii giriigta waxaa sawirkaasu weli uu yaallaa magaalada korintos ha yeeshee ma ahan inaad tagto korintos maanta ama aad ka eegto warqaddii rasuul bawlos uu u qoray reer korintos waxaase kaloo dhaqankaasi uu ka jiray magaalada tesalonika rasuul bawlos wuxuu leeyahay waa inaynu ku noolaanno nolol sharaf iyo derajo u keenaysa injiilka nolosha hoosaysa ama damiirka hoose ee dadka qaar maanta ay ku nool yihiin ayaa waxay dhibaato u keenaysaa injiilka waxay ku andacoonayaan dadkaasu inay yihiin masiixiyiin haddana qaarkood waxay samaynayaan dunuub aan lagu aqoonin qofka masiixiga ah haddaba dadka ceenkaas ah ilaah uma noola ama uma adeegaan wax ilaah uu aqbalayo ma ahan inaad marka hore tidhaahdo ilaah baan u adeegayaa haddana aad iska sii wadato dembi marnaba ilaah taas aqbali maayo oo ninna ka yeeli maayo taas dhegaystayaal bawlos wuxuu leeyahay in midkiin kastaaba garto siduu weelkiisa ugu hayn lahaa quduusnaan iyo maamuus haddaba haddii aynu beryaheenna eegno damiirka hooseeya ee dunideenna ka jira maanta waxaynu arkaynaa inuu gaaro heer laga argagaxo nin masiixi ah ayaa maalin wuxuu igu yidhi markii aad eegto hoyga ardada kulliyadaha dhigta oo ragga ah waxaad arkaysaa inuu noqday sodom kan gabdhahana uu noqday gomora waxaa taasi loola jeedaa inay halkaasi ka jirto dameer xumo hoosaysa oo gaarsiisan heer aan horay loo arag ee laga xumaado marka qofka masiixiga ah waxaa ku habboon inuu xisaabtamo intaannu dunuub faraha la gelin waa inuu eego waxa ka soo gelaya maadaama ilaah noloshiisii uu mayray uu daahiriyey inuu haddana noloshiisa ama nafsaddiisa wasaqeeyo dhallinyarada maanta wax badan ayay ka garanayaan isgalmaadka xaaraanta ah waxaanay taasu dhaxal siisay inaan la helin mid iyaga ka mid ah oo guri wanaagsan dhisa gabadhii rag badan ayaa soo furaya ninkuna laba sannadood gudahood wuxuu furayaa ilaa iyo saddex hablood marka waxaa hoos u dhacay damiirkii hagaagsanaa oo loogu tala galay ragga iyo dumarka iyadoo ay ugu wacan tahay inaan guurka loo isticmaalin si hagaagsan marka rasuul bawlos wuxuu ku leeyahay masiixiyiinta in midkiin kastaaba garto siduu weelkiisa ugu heen lahaa quduusnaan iyo maamuus waa talo wanaagsan oo ay tahay in marka hore kuweenna xaasaska leh aynu maanka ku haysanno dabeetana dhallinyarada aan weli guursan guurku macno wanaagsan buu kuu yeelanayaa haddii aad ka joogto macaasida wax walibana way ku cusboonaanayaan markii aad guursato marka kuwiinna dhallinyarada ahi xooggiinna iyo xayinimadiinna u reebta gabar wanaagsan oo sharaf leh oo aad la qaybsato noloshaada inta cimrigaaga ka dhiman haddii kale guurku qiimi kuu lahaan maayo oo wuxuu kula noqonayaa mid aan ka duwanayn macaasida guurku wuu macaan yahay qofkii wakhtigiisa sugta oo weelkiisa ku haya quduusnaan iyo maamuus waa in qof kasta oo ilaah ka cabsada taladaasi maanka uu ku haysto dhegaystayaal waayo waa mid dhaxalgal ah oo wax badan aynu ka faa'iidayno kuweenna guryaha leh iyo weliba dhallinyarada masiixiyiinta ah bawlos oo weli sii faahfaahinaya ahmiyadda ah in nolol quduus ah lagu noolaado ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka afraad aayadda lixaad inaan ninna xadgudbin oo walaalkiis xaalkan ku xumayn maxaa yeelay rabbigu waa mid ka aargudo waxyaalahan oo dhan sidaannu mar hore idinku dignay oon idinku sii sheegnay wuxuu iminka adkaynayaa inaan la xumaynin walaalaha kale oo aan khiyaano lagu macaamiloon waa kuweenna masiixiyiinta ah wuxuu rasuul bawlos leeyahay rabbigu waa mid ka aarguda waxyaalahan oo dhan sida haddii mid sinaysto sida haddii mid sinaysto sida haddii ruux qof kale oo walaal ah xumeeyo iyo xadgudubyada kale ee bini'aadanka ay ku xumaynayaan kan isaga la nool wuxuu rasuul bawlos adkaynayaa nolol quduus ah oo hufan haddaba arrinka ah in nolol quduus ah lagu noolaado waa qaynuun shaqeeya oo waxaan indhaha saaray kuwo badan oo ilaah siiyey fursad ay isaga ugu noolaadaan oo dadka kalena ay u noqdaan tusaale waxaad arkaysaa kuwa quduusiinta ah inay reerkooda iyo howlaha ay masiixa u hayaan ku eg yihiin ninna ma boobaan ninnana ma soo dhacaan wixii ay garanayaanna waxay la qaybsadaan dadka ay waxbarayaan kuwa dhakhtarrada ah waxay caawimaad u fidiyaan masaakiinta aan xamili karin daawooyinka oo waxay ku daweeyaan qarash la'aan marka kuwo badan oo masiixiyiin ah ayaa waxay u nool yihiin ilaah taasoo loola jeedo inay sameeyaan waxyaabi ilaah ka farxiya kuwa ceenkaas ah noloshooda waxaa kiciya ruuxa quduuska ah marka camallada wanaagsan waxay yimaadaan markii qofku uu rumaysto masiixa badbaadadana laguma helo camallo wanaagsan laakiin qofkii badbaaday oo ilaah ugu mahad celinaya badbaadada ayaa wuxuu soo saarayaa camallo wanaagsan sida aynu marar badan idinku soo sheegnay sida ku qoran warqaddii reer galaatiya cutubka shanaad aayadaha laba iyo labaatan ilaa saddex iyo labaatan kuwa ciise masiix raacsan waxay ka tegayaan inay jirkooda qanciyaan waxaanay u howlgelayaan inay ku dhegaan ballamada masiixa wuxuu masiixu inagu yidhi sida ku qoran yooxanaa cutubka afar iyo tobanaad aayadda saddexaad sida tan guriga aabbahay wuxuu leeyahay hooyaal badan haddaanay sidaasi ahayn waan idiin sheegi lahaa maxaa yeelay waxaan u tegayaa inaan meel idiinsii diyaariyo oo haddaan tago oon meel idiin diyaariyo mar dambe waan soo noqon doonaa oo xaggaygan idin qaadan doona in meeshaan joogo idinkuna aad joogtaan markaa rajadaasi wanaagsan bay masiixiyiintu ku shaqeeyaan oo rajadaas wanaagsan ee masiixa ayaa ka mayraysa xumaanta maxaa wacay filashadoodan weyn baa mayraysa oo ka reebaysa waxyaalaha dadka aan masiixa rumaysani ay sameeyaan ama lagu yaqaanno haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka axdiga cusub warqaddan reer tesalonika ayaannu eegaynaa cutubka afaraad aayadaha toddoba ilaa siddeed waxaana qoran sida tan waayo ilaah wasakhnimo inooguma yeedhin laakiinse wuxuu inoogu yeedhay quduusnaan sidaas daraaddeed kii diida dad ma diido wuxuuse diidaa ilaaha idin siiya ruuxiisa quduuska ah haddaba qofka ilaah ma ahan inuu dembi ku sii socdo amaba uu ku sii socon karo wiilkii wixiisii khasaariyey waa qiso masaal ah oo sayidkeenna uu wariyey sida ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray wuxuuna wiilkii ku dembeeyey inuu doofaarro wax la cuno laakiin wuxuu gartay inaannu doofaarrada xeradooda sii joogi karin wuxuuna goostay inuu ku noqdo gurigii aabbihiis waxaa la mid ah kuwa bartay inay ilaah la socdaan ee haddana la duufiyo waxay arkayaan inaanay xoog ku lahayn meel ka baxsan guriga aabbaha ama kiniisadda ciise masiix markaana waa inay ku soo noqdaan hooygii hore ee ay ka tageen isla sidii wiilkii wixiisii khasaariyeyba uu sameeyey qofka ilaah ka cabsada waxaa ilaah uu siinayaa ruuxiisa quduuska ah oo marnaba dembi ku sii adkaysan kari maayo oo caasinimo ku sii jiri maayo waxaana imaanaya wakhtiga markii kan ilaah ka cabsado uu dooni doono inuu ku noolaado nolol quduus ah oo ilaahna uu u hirgelinayaa marka ay sidan tahay dhegaystayaal si kale ee qofka nolol quduus ah uu ugu noolaan karo ma leh haddaannu ruuxa quduuska ah lahayn oo uusan masiixa ka helin markaa su'aashu waxay noqonaysaa sidee baa lagu ogaanayaa qofka ruuxa quduuska ah uu ku jiro iyo kan aannu ku jirin waxaa lagu kala ogaanaya waxa weeye in kan ruuxa quduuska ah noloshiisu ay ku jirto inuu ka duwan yahay dadka kale waa nin waxqabadkiisu uu sarreeyo oo had iyo goorba faraxsan oo ilaah ammaana hadday noqon lahayd inuu dadka kale ixsaan u sameeyo ama hadday noqon lahayd inuu sadaqooyin bixiyo iyo haddii ay noqon lahayd inuu wakhtiyadiisa ilaah siiyaba wuxuu aalaaba jecel yahay inuu ilaah darajeeyo oo ficiladiisa iyo waxqabadkiisaba uu ku darajeeyo waxaana noloshiisa lagu arkayaa midhaha ruuxa quduuska ah oo ah wanaag aaminnimo qabownimo iscelin dulqaadasho roonaan farxad iyo wixii la halmaala haddaba yaa lahaanaya ruuxa quduuska ah waxaa lahaanaya qof waliba oo masiixa rumaysta ma ahan wax markii masiixi aad noqoto dabadeed aad raadinayso waxaadse helaysaa isla daqiiqadda aad masiixa rumaysato isla markaa aad masiixa rumaysato waxaa noloshaada soo gelaya ruuxa quduuska ah waxaa ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka sagaal iyo tobanaad markii rasuul bawlos uu yimid efesos inuu halkaasi ku arkay dad sheeganaya inay masiixiyiin yihiin wuxuuse arkay inaanay lahayn ruuxa quduuska ah ee ilaah markii uu waraysi la yeeshay ayaa waxaa su'aashiisa ka mid ahayd inay heleen ruuxa quduuska ah markii ay badbaadeen waxaanay u sheegeen inayan maqal ruuxa quduuska ah waxay keliya oo ay u sheegeen inay maqleen maquuriskii yooxanaa baabtiisaha markaasaa rasuul bawlos wuxuu ku wacdiyey iyaga injiilka markaas kadib ayay badbaadeen oo ruuxa quduuska ah ay heleen waxaad ruuxa quduuska ah helaysaa dhegaystow oo keliya markii aad masiixa qaabisho oo lagugu baabtiiso ruuxa oo aad ka mid noqoto jidhka masiixiyiinta halkaasoo lagaa doonayo inaad waxqabadkaaga ka muujiso waxaase loo baahan yahay in ruuxa lagu koro oo maalinba maalinta ka dambaysa ay wax inoo kordhaan markaana hadba waxay ku xidhan tahay sida aynu ruuxa ugu korno waayo si kale oo aynu quduus ku noqon karno ma laha haddaan ruuxa quduuska ahi inaga buuxsamin weli waxaannu ku jirnaa cutubka afaraad haatana waxaannu eegaynaa dhegaystayaal aayadda sagaalaad ee cutubka afaraad waa baalka saddex boqol iyo lixdan ee warqaddan koowaad ee reer tesalonika waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan laakiinse xagga jacaylka walaalaha loo qabo uma aad baahnidiin in wax laydiin soo qoro maxaa yeelay idinka qudhiinnaba ilaah baa idiin baray in midkiinba midka kale jeclaado arrinka rasuul bawlos aayadda uu ku xoojinayo waa maaddada jacaylka oo warbixintiisuna waa mid cajiib leh qofka rumaystaha ah waa inuu jecel yahay walaalaha waa jacayl aan caadi ahayn kan aynu ilaah ka baranayno ama uu ina barayo sida bawlos uu leeyahay waxaana ugu wacan in jacaylku u yahay midhaha ruuxa quduuska ah haddaba ma ahan jacayl xagga masaalka ah ama mid qarsoon waxaannu haddaba horay idinku soo sheegnay inaan jacaylka la hoosaasinin ama aan la qarin laakiin in jacaylka bannaanka la keeno oo la adkeeyo ayaa la doonayaa jacaylka caynkaas oo kale ahna wuxuu ka imaan karaa oo keliya niyadda qofka masiixiga ah iyadoo uu si toos ah inoogu soo shubayo ruuxa ilaah waana tan koowaad ee halkan laynoogu sheegayo bawlos wuxuu masiixiyiintii reer tesalonika haatan ku leeyahay laakiinse xagga jacaylka walaalaha loo qabo uma aad baahnidiin in wax laydiin soo qoro maxaa yeelay idinka qudhiinnaba ilaah baa idiin baray in midkiinba midka kale jeclaado haddaba jacaylkaasu waa mid ku shaabadaysan niyadaha masiixi waliba haddaba haddii iminka aad la dagaalamayso qof ka mid ah masiixiyiinta waxaad xusuusataa erayada bawlos marka uu leeyahay idinka qudhiinnaba ilaah baa idiin baray in midkiinba midka kale jeclaado waxaad niyaddaada ka ogaanaysaa inaadan nabcayn walaalka waxaanad ilaabaysaa wax kasta ee uu kugu sameeyey waanad cafinaysaa isagana haddii uu sidaas oo kale yahay wuu ku cafinayaa waxaana soo baxaya jacaylka masiixa oo gudihiinna ku jira waxaanan warqaddan reer tesalonika ku baranaynaa jacaylka walaalka inkastoo weliba qofka aadamiga ah uu ka fog yahay quduusnimo taam ah ama buuxda haddana masiixa aawgii ayaad qofkaasi tanaasulaad ugu samaynaysaa waayo waxaa qalbigaaga ku jira jacayl haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno xigashada kitaabka baalka saddex boqol iyo lixdan ee axdiga cusub warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray reer tesalonika cutubka afaraad aayadda tobanaad waxaa qoran sida tan waayo sidaasaad jeceshihiin kulli walaalaha jooga masedoniya oo dhan laakiin waxaannu idinku waaninaynaa walaalayaalow inaad intaas aad uga sii badisaan haddaba jacaylka aynu walaalaha masiixiyiinta ah u qabno waxaa la doonayaa inaannu sii horumarinno waxaa jira kuwo badan oo masiixiyiin ah oo aad mooddo in jacaylka ay walaalaha kale u qabaan aannu badnayn marka waxaa la doonayaa in horay loo sii wado jacaylka iyo weliba in laysku dayo in qofka walaalka ah aad jeclaato waxaa markaasi dhab ah in reer tesalonika ay jeclaayeen walaalaha masiixiyiinta ah oo ay gaareen heerkii la doonayey hase yeeshee kaamil ma ahayn ama jaceylkoodu ma buuxsamin oo weli wax baa u dhinnaa waxaan garanaynaa in quduusiinta qaarkood ay ku kala duwan yihiin xagga shakhsiyadda way hagaagsan tahay haddaba in la wada jiro intii la kari karo waayo wakhtiga ayaan mararka qaarkood kuu saamaxaynin inaad jamaacada la joogto had iyo goorba waxaa jira howl guud iyo kuwo gaar ahaaneed oo ku sugaya marka wakhtiga wehelnimada masiixiyiinta ayaa la doonayaa in jaceylkaaga iyo raxmaddaadaba la arko weli waxaad mooddaa in ay dhib badan tahay inaan jeclaanno dadka qaar laakiin waxaa layna weydiisanayaa jacayl niyadaheenna ku jira oo uu ruuxa quduuska ahi inagu shubay haddii ay kugu dhib badnaato inaad walaalaha jeclaato waxaa lagaa doonayaa marka hore inaad hubiso inaad tahay qof masiixi ah iyo in kale waxaanad isweydinaysaa miyaan jeclahay walaalkay marka haddii taasu noqoto diidmo xaalkaaga ma wanaagsana ee iska hubi noloshaada masiixinimo weli waxaynu ku jirnaa meeriska cutubka afaraad ee warqaddan rasuul bawlos uu u qoray dadka reer tesalonika cutubka afaraad aayadda kow iyo tobanaad waxaana ku qoran sida tan oo aad u dadaashaan inaad nabdoonaataan oo aad dantiinna ku joogtaan oo aad gacmihiinna ku shaqaysaan sidaannu idinkuga amarnay wuxuu haddaba rasuul bawlos leeyahay haatan inaad ku dadaashaan waa amar sida loo yidhi ay xiisad leedahay abow hana dayrin dadkaaganahe
masiixa daraaddeed loo dilayo abow hana dayrin dadkaagane dariiqi shayddaanka ka soo durugne abow hana dayrin dadkaaganahe
digaagi la daadshana daahiriye abow hana dayrin dadkaagane dabiilkii nafteenna ayaad noqotee abow hana dayrin dadkaaganahe
inaad soo degaysaan diyaarunehe abow hana dayrin dadkaagane dibsoo noqodkaaga macaan dafirne abow hana dayrin dadkaaganahe
sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyo masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyo masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin